buga runtii caasha waxyaabaha uu ku saabsan yahay waxaad ka garan kartaan magaciisa waa habka cilmiga ee baarista taariikhda soomaalida micnihii waxa weeye hab cilmi kasta ama fan kastaba waxaa jira hab loo raaco ama wadiiqo iyo wado loo raaco ayaa jirta marka taariikhda soomaalida habkii loo baari lahaa buu ka warramaya iyo habkii loo qori lahaa buu ka warramaya marka magacaaba ku filan runtii qofkii damacsan inuu baaritaan ka sameeyo taariikhda soomaalida inuu wax ka qoro iyo inuu barto labaduba wuu u tilmaamaya marka talooyinka ugu waaweyn ee buugga uu soo jeedinayo ee ku saabsan in la helo taariikh sax ah oo dhab ah oo ku saabsan soomaalida maxaa ka mid a oo buuggana ku jira adaaba isha kaga dhuftay oo anigu waxaan tuhmayaa habka aan u qoray taariikhda soomaalida ama aan u baaray yani wixii ka dambeeyey gobonnimada waayadii hore de gubaysaaba dalka joogay laakiin annaga markaan damacnay inaan taariikhdeeda wax ka qoro ayaan waxaan qaadnay waddo aan isleeyahay way qaloocan tahay waana la sixi karaa waayo maogtahay haddii haddaad wax raadinayso aad qaadid waddo oo meel qalada ku geynayso ma gaadhaysid meelihii aada rabtay inaad gaadhid taariikhdeynu masalan waxaanu ka eegnay ilaa hadda toddobaatiyo sideetan sano waxaan ka eegnay dhanka raacatada iyo maxaa yidhahdaa reer guuraaga marka yani taariikhdu raacatada iyo reer guuraaga waa taariikh fiican wey mushkilad ma aha laakiin mar markaynu niri taariikhda soomaalida hidaheeda iyo dhaqankeedii oo dhanba waa un dad guuraa ah iyo xoolo dhaqata ayaan niri waxaa meesha ka baxay soomaali badan oo masalan xoolaba aqoonin beeralayda kalluumaysiga isheeg farsamo yaqaanada dadkaas dadkii deganaa oo urban society la yidhahdo aan guurin taariikhdoodii markan maaragtay aan wax ka eegi weynay waxaa inoo soo baxay runtii qaladaad badan baa inoo soo baxay taariikhduna macaashoy sidaad ka warqabtid waxaa waaye qofka aan si dhab ah uga uga warqabin wixii dhacay intuusan dhalan dhalaan buu ahaanay ayaa la yidhahda weligii caruur buu iska ahaanay waayo waxunbuu ka warqaba intii si markuu dhashay ka dambeeyey wixii ka horreeyey waa muhiim marka wixii laga wixii ka horreeyey gobonnimada ka horreeyey wixii ka dambeeyey ayaa waxaa loo qoray hab aan isu badaxnayn hab maaragtay aan maaragtay fair ahayn marka buugani wuxuu ka talinaya bal inaan ku noqono bani aadamku ugu qaldama mujirad maaha run ahaantii aadanaha waxaa la yidhahdaa qofka ugu caqli badan waxa weeye waa kan ka faa'iidaysta qaladaad dad kale ay galeen waxaa kasii macaan oo kasii fiican qofka ka faa'iidaysta qaladka asiga qulhiisa u galay anigu waxaan arkay marka soomaalidu kii dadka ay galeenna ma ka faa'iidaysanin ka ayaga aan gallayna kama faa'iidaysanin marka buuggani wuu ku hagayaa wuxuu aada wax uga taraaya qof allaale qofka cilmi baaris u sameynaya taariikhda soomaalida weliba gaar ahaan masalan ardada graduate studieska iyo wuxuu tusayaa xaggee bay yaalan ilaha taariikhda soomaali kuwa asaasiga primary sourceska la yidhaahdo xaggee yaalan kuwa secondary sourceska la yidhaahdo oo maaragtay oo laleeyahay waa ilaha darajada labaad tertiary sources kuwa darajada saddexaad ilaa haddeertan yani kama aynan eegin taariikhdeyni primary sourceskeedi runtii lama eegin lama fiirinin waa yahay
buuggayga waa yahay waxaan rabaa waxaan rabaa marka buuggaaga sidaad sheegtay talooyin uu bixinaya ku saabsan habka saxda ah ee ay tahay in loo maro taariikhda soomaalida oo laga faa'iidaysta qaladaadkii hore qaladaadka dhacay sax ee buugga uu ka talinayo in dib loogu noqdo ee la saxo maxaa ka mid a waxaa ka mid a masalan yani ururintii la sameeyey somalian nasiib wanaag waxay ahayd dal dadkiisu maaragtay afafkooda uusan qorayn dad iska hadlay ahaayeen waxaa la yidhahda oral society nasiib wanaag labiiyo toddobaatankii kun iyo sagaal boqol afafka soomaalida mid baa laga qoray afkaasi wuxuu isku dayey inuu ururiyo oo isu keeno baaritaan ku sameeyo dhinacii aan kuu sheegayo yani masalan suugaanta soomaalida sheeko xariirooyinka soomaalida taariikhda soomaalida wax walba soomaaliya oo hidda iyo dhaqan ah wuxuu ka eegay dhankaas dhankaasi waxaadba mararka qaarkood tuhmaysa qofka xoolaleyda ama xoolo dhaqatada ah wuxuuba u arkaa dadyagan urban dadka degan wuxuuba u arkaa masalan beeraleyda wuxuu dhahay waaba qoto soomaalkeen qotida waa laga faana kuwa kalluumaysta wuxuu dhahaya waa jaaji waa dad xun kuwa maxaa yidhahda farsamada yaqaana wuxuu dhahaya waa tumaal ama waxbuu ku sheegaya marka anigu waxaan leeyahay wa wax badan baa lasoo qabtay runtii nasiib wanaag akademiya jirtay waxaa jirtay isheeg wasaaradaha tacliinta waxaa jiray wasaarada warfaafinta waxaa jiray joornaalaha jiray hay-adahaas oo dhan jaamacadda ummadda ayaa samaysantay toddobaatan wix ka dambeeya qayb taarikh bay lahayd marka wadadii wadiiqadii ay qaadeen baan leeyahay yani waxba marin habaabin bay lagu rideen waayo maanta yani haddii aynu eegno taariikh soomaalida waxay ku sugan yihiin maanta yani waana lala yaaba waxa le war dadka kani maxay intaas intaasoo cahdi afar cahdi ku dhawaad baan baaba'sannahay aan burbursannahay burburkani waxaa loo hagaajin kari la'yahay ani waxaan leeyahay marka aan ku noqono haddaan isu baaxno isu baalaas garayno taariikhda soomaalida ay leedahay afafka ay leedahay hidiyosha hidiyaha ay leedahay dhaqanada ay leedahay waxaa inoo soo baxaya runtii yani taarikh wanaagsan ilaa hadda oo anugu waxaan u arkaa wuxuu burburka la taagan yahay ilaa maanta wax kale ma ahee wax qaladaan ku celcelinaya waa tahay bal bal hal meel aan bidhaamino maxuu yahay ama maxay tahay xiriirka ka dhexeeya taariikh macnaha aan saxnayn oo waddo qaldan loo maray sidaad u dhigtay oo la qoray iyo burburka soomaaliya haysta xiriirka ka dhexeeya muxuu yahay wax kale ma ahe waxa weeye taariikhdii oo dhanka dhanka maaragtay aan toosneen loo maray waxay abuurtay masalan dadkii inay isqabqabsadaan oo yidhaahdaan aniga waa lay marginalize gareeyen waxayga lagama sheekinin aniga taariikhdayda lama qorin aniga yani maanta haddaan weydiino soomaalidu maxay masalan halyey soomaaliya haddaan isweydiino yaa inoo ahay halyey soomaaliya qof waliba wuxuu ku dhahaya magaaladu deganaayo ma jooga buu kudhahaya kaasa ino haddaad tidhaahdid masalan boqortooyada iyo saldamada ma jireen soomaaliya wuxuu kuu sheegay meeshii uu deganaan buu kuu sheegaya waxaan jirin wax comprehensive aniga waxaan leeyahay marka bal reconstruction dib u eegid yani taarikhda waxaa ku jira madhab la yidhaahdo revisionism yani waxaa jira wax waa hore loo haystay inay sax ahaayeen oo laakiin qalad noqonayo wax waa hore qalad ahaa waxay noqonayaan wax saxa